أما بعد إخواني في الله nicamka ilaahay aada iyo aad bay u fara badan yihiin ilaahayna wuxuu ihi wain tacudduu nicmat allahi laa tuxsuuha nicamka waaweyn ee ilaahay bixiyo waxaa ka mid a nicmatu alislaam ilaahay baa inagu manaystay waxaa ka mid a nicmatu alcilmi waalculamaa inay dadku helaan dad ahlulcilmiya oo wax u sheega waayo culamadu waxay yidhaahdaan mujtamacaadka ama umanku inay baaba-ayso waxaa lagu gartaa an yataqadamahum ahlulmujuuni waalfisq dadka liita ee wax magaratada ah inay waxaweye ummadaha horkacaan dadku hadday culimada dhegaystaan oy tawjiihaadkooda iyo waanooyinkooda ka fulaan iyo waxyaabahay u sheegayaan waa calaamad ku tusaysa ummaddaas inay tahay ummad kheyr qabta oo meel fiican ku socota culimadu xuquuq fara badan bay leeyihiin waxaa ka mid ah annahum warahatu alambiyaa walihada culimadu waxay yidhaahdaan majaalis alculamaa ka majaalis alambiyaa fadhiyada culimadu waxay la mid yihiin fadhiyadii ambiyadoo kale waayo ilaahay bay ka hadlayaan diinta ayay nashrinayaan xaqa ayay sheegayaan sunnaha ayay caddaynayaan xuquuqday lagu leeyihiin waxaa ka mid a al-istimaacu lahu in la dhagaysto oo loo yimaado oo wakti lagu bixiyo oo loo tago majaalistay wax ka sheegayaan in majaalistaa la ilaaliyo oo si fiican oo wanaagsan loo dhagaysto xuquuqday lagu leeyihiin baa ayay ka mid tahay waxaa ka mid a xuquuqda culimmadu leeyihiin waxay sheegayaan iyo waanooyinkay sheegayaan in la qaato oo la qadariyo oo la weeleeyo oo qalbiga loo furo qofka muslimka ahina waa inuu noqdaa imaa caalim wa imaa mutacallim wa imaa mustamic lilcilm waxay culimmadu yidhaahdaan walaa takun liraabica fatahlik fatahlaka haddaad ka afraad noqoto caalima tihi mutacallimna ma tihi mustamicna ma tihi oo cilmigii dhagaysan maysid ka afraad waa mucrid ama haadaa fa acrada fa acrada allahu canhu ku nabigu uri sala allahu calayhi wasalam weye saddexdii ninkuu sheegayay ka hadalka dheerayn waaya sheekhuna alfaadil oo aad garanaysaan almufasir sheekh cabdilqaadir cukaasha xafidahu llah kamaa naxsibuhu allahu xasiibuh oo mundu aan carafnaah intii aanu barannayba aanu ku naqaanay mawaaqif aada iyo aada u kheyr qabta oo ah nashru sunna wa tabyiinu alxaq wa tawjiihu lumma inay nusdadka sunnaha u sheegaan oo ay xaqana nashriyaan ummadaaxa weeye ay ka dhasheenna dariiqa toosan ay u sheegaan ee aan isbedbedelka lahayn oo ay kitaabka ilaahay iyo sunnaha nabiga sala allahu calayhi wasalam calaa ariiqati ahli salaf ariiqatu salaf wa ahlilxadiid fahamkooda waxay u sheegaan oo wax kastoo dhibaatado kasoo gaadhana waxa weeyaan ay u sabraan ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu ilaahay ka abaalmariyo kuna sugo waxa weye dariiqa wanaagsan innagana waxa weeye naga dhiga inaga dhigo waxa weeye kuwa raacay culimadooda ku dayda ee tawjiihaadkooda qaatay ee wanaagay sheegayaan waxa weeye dariiqa wanaagsan ee nabigu sala allahu calayhi wasalam inoo jidayna raaca shiikh ayaan ku wareejinayaa kelimadda sidaynu sheegnay shiikhu bilbu nala joogayaa wuxuu dhigi doonaa kutub kala duwan wuxuu dhigi doonaa habeenada waxa weeye jimcaha iyo sabtiga axadda biidni illah nadmu lkabaa'ir lilxajaawi kitaab ka hadlaya kabaa'irta in tajtanibuu kabaa'ira maa tunhawna canhu nukafir cankum sayi-aatikum buu ilahay dembiyada waaweyn buu ka hadlaya qofka muslimku wuxuu u baahan yahay inuu ogaado suu isaga ilaaliyo si saqaayirtiisa loo dhaafo haddii kale waa halaagsamaya kitaabka sheikhaanoo balballaadhin doonaa isniinta laga soo bilaabo ilaa khamiista labiyo tobanka iyo barhka ilaa salaada duhurna wuxuu inoo fasiri doonaa laba suuradooda kitaabka ilaahay ka mida suuratu huud wa suuratu yuusuf oo waxaweye aathaartii iyo fawaa-idda laga qaadanaya insha allah shiikhu wixii ilaahay ka waafajiyo wuu inooga sheegi doonaa biidni illah kalimaat insha allah biluqa alcarabiya biidni illah shiikhu waa geli doonaa wa nuclinuha calaa mawcidaha insha allah kalimaad luqada ingiriisiga lagu turjumi doono ardayda mincaamada iyo masaajidka iyo dhallinyarada luqada ingiriisiga ku hadashana uu geli doonaa dumarka kalimaad buu geli doonaa shiikhu wuxuu usoo safray xoolo iyo adduun uma soo safrin inuu dacwada iyo diinta ilaahay nashriya usoo safray ehelkiisii iyo awlaaddiisii iyo reerihiisii wuxuu ga yimi inuu diinta inoo sheego maadaamaynu nahay dad muslimiin oo qurbo joogoo dhul gaala jooga waynu u baahanay inayna baraarujiyo arrinta yada ah waa in la weeneeya waa in waktiga waxa weeye la soo gooya waa in qalbiga waxa weeye la hufaa jazaakum allahu khayran shiikhaan kelmadda siinaya insha allah kelmad gaaban waa kelmadii furfuritaanka weeyaan insha allah duruustuna waa inoo bilaaban doontaa falyatafadal mashkuuran ma'juura
iyo labaatanba بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أيها الإخوة الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته marka hore waxaan ka cudur daaranahayaa walaalkay maxamed jazaahu llahu khayran alqaab aanan lahayn ayuu ugu sheegay iyo waxaanan lahayn aniga waxaan ka mid ahay dalabatulcilmiga ayaan ka mid ahay culummada waaweyn ka mid maahi dadka ardayda ah xoogaa ducaadda ahoo dadka wax u sheeg sheego ayuun baan ka mid ahay marka taas waxaan leeyahay jazaahu llahu khayran waa xusnu danni ou ii qaba iyo khayr ilaahay subxaanahu wa tacaala hana gaarsiiyo taa markaan ka gudbo reer masjid basiira jazaakum allahu khayran masjidkan waxaa iigu horreysa aan imaado dadka qaar way ila socdaan in badan laba kun iyo afartii baa iigu horreyso aan imaado meeqa sanaa laga joogaa afar iyo toban sano miya shan iyo toban sano isaga oo guri yarahoo qolal yaryara leh oo jiirjiiro la gelaayo hadda dhinac loo jeesanayo salaada baan ogaa maantana waa masjid weyn weeye maasha allah waxaa barakeeyey masjidkaas waa sunnada sunnada rasuulka calayhi salaatu wasalaam meeshay gashana nuur bay yeelataa in sha allahu tacaala waa mustaqbalkana waxaan rajaynaynaa inuu masjidka uu ka waasac noqdo intan oo maraakiis waaweynna uu yeesho baan insha allahu ilaahay ka baryaynaa subxaanahu wa tacaala ummad badana ilaahay ku anfacay ilaahayna allah waxaan weydiisanaynaa ummad kaleoo ka badan inuu ku anfici doono yaan ilaahay subxaanahu wa tacaala ka baryaynaa waxaan rabay kelimad yaroo gaaban maadaama iftitaax la yidhi inaan kelimadayda ka dhigto hal aayad aayaddaas qur-aanka ah oo fii suurati nisaa ku jirto kelimadayda inaan ka dhigo biidn illaahi tacaala allah subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahay wacbudu allaha walaa tushrikuu bihi shay-a wabilwaalidayni ixsaana wabidi lqurba walyataama waalmasaakiin wabni asabiil والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا أيضاس سنة شيء في سورة النساء أي كجرتا علماء وحي قانان أي قرنيان أيضاسي آية الحقوق العشرة حلقوا مقعابا aayat alxuquuqi alcashara toban xaq ayay aayaddaasi ka hadashaa tobankaa xaq waxaa u horeeya xaqu llahi subxaanahu wa tacaala maxaa yeeley ilahi wuxuu yidhi wacbud ullaha walaa tushrikuu bihi shay-an waa xaqi koowaad wey xaqa labaad wa bilwaalidayni ixsaana labada waalid baa lagu xijiyey xaqa saddexaad wa bidi lqurba dadka qaraabada ah baa ilaahay uu siiyey xaq uu siiyey xaqa afraad waa alyataama walyataama agoonta ayuu rabbi siiyey xaqa shanaad walmasaakiin dadka masaakiinta ah ayuu ilaahay xaqa uu siiyey buu noo sheegi kan lixaad waljaari dilqurba jaarka qaraabada ah dariska qaraabada ah weeyaan kan lixaad kan toddobaadna waljaari aljunubi yacnii jiiraankaada adiga kaa fog kan sideedaad wasaaxibi biljambi qofka rafiiqaaga ah iyo sideedda ah weeyaan kula xidhiira adiga kan sagaalaadna waa bni sabiil qofka musaafirkaa xaqa uu leeyahay kan tobnaadna waa maa malakat aymaanukum marka aayat alxuquuq alcashara baa la yidhaahdaa tobankaa xaq ayay aayaddaasi ka hadlaysaa waana xuquuq aada iyo aada u weyn qofku marka uu xaqaasi guto yurjaa lahu alkhayr waxaa weeye wanaag baa loo rajaynayaa inuu ilaahay subxaanahu wa tacaala siiyo xaqa ugu horeeyo oo aayaddaa ay tilmaamtay waa xaqu llaahi subxaanahu wa tacaala allah xaqa uu leeyahay weeyaan xaqa ilaahay uu leeyahayna waxa weeye ikhlaasu alcibaadati lilahi waxdah laa shariika lah cibaadada in alla loo barax tiro oo aanan cidno lala wadaajinin yacni malak muqarab ila allahi caza wajal inaanan allah lala wadaajinin cibaadadiisa walaa nabiyun mursalu min cindi illaah rasuul alle xaggii laga soo dirayna inaan lala wadaajinin cibaadada allah subxaanahu wa tacaala walaa nabiyun min alambiyaa walaa waliyun saalix midna inaanan lala xiriirinin laa jinni wala alinsi wala alxayawaan wala aljamaadaat kullu waxaasoo idil inaanan rabbi subxaanahu wa tacaala cibaadadiisa lala wadaajinin wacbudu llaha walaa tushrikuu bihi shay-an oo alla leeyahay subxaanahu wa tacaala alla caabuda cidnaha la wadaajinina yaan cidna wax loogu darin alle cibaadada marka macnaheedu waa waa macno waasac ay leedahay salaadda aynu tukanno waa cibaado wey soomku waa cibaado wey zakadu waa cibaado wey xajku waa cibaado wey birulwaalideynku waa cibaado wey silaturaximka cibaado wey cibaadada way badan tahay waxaa ka mida cibaadada markay yani sida sheikh ulislaam ibnu taymiya raxmat ullahi calayhi ou tacriifiyo waxaa la yidhaahdaa ismun jaamicun likuli ma yuxibuhu allah wayardaa min alaqwaali walafcaali aldaahirati walbatina waxaa weye wax alla wixii magac kulminayo wax alla wuxuu rabbi jecel yahay oo raalli uu ka yahay hadday tahay qowl lagu hadlo iyo ficil la sameeyaba hadday tahay wax daahirahoo acmaasha daahirkaa sida soonka salaada xajka iyo wixii la mid a ama acmaasha baatinka ahee aliimaanu billaahi u horeeya wa malaa'ikatii wakutubi wa rusuli kuwaasoo idil waxaa la rabaa waxa kulminaya baa la yidhaahdaa marka cibaadada macno waasicay leedahay baryada ayaa soo gelayso waa cibaado wey inaanan alla mooye axad kale inaan la baryan adducaau huwa alcibaadatu buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam adducaau huwa alcibaada qofka markuu dhib ku dhaco oo dhibkaas inuu ilaahay ka qaadan rabo inuu rabbigiisa keliya macbuudkiisa allah inuu sacabada u taagto cid kale uusan baryin inuusan odhanin sheikh hebelow nebi hebelow awowe hebelow inuusan odhanin xayan kaana ow meytan wuxuu doona ha noqdo inaada marna baryin marka qofka xaqa uu rabbi leeyahay addoonka qofka addoonka ahi uu ku leeyahay waxa weeye waa ikhlaasu alcibaadati lilahi waxdahu maxaa yeele ilaahay aayado badan buu noogu sheegaa waqadaa rabuka anlaa tacbuduu ila iyaah allah wuxuu leey ya ayuha annaasu icbuduu rabakum aladii khalaqakum waladiina min qablikum lacalakum tattaquun waxaana loo abuurtay alla koonkaana uu noo keenay jinni iyo insa u keenayna waa cibaadat allahi waxdahu alla keliya inaan addoommo u noqono cabiidun lilah inaan noqonno axad kale inaan addoommo u noqonin waa wax adduunkana loo keenay wey wamaa khalaqtu ljina waalinsa ila liyacbuduun maa uriidu minhum min risqin wamaa uriidu an yuطcimuun ina allaha huwa arazaaqu dulquwati almatiin waxaan ognahay xadiidkii bukhaari iyo muslim ba keyrkood ay wariyeen xadiidu mucaadi bni jabal radia allahu canhu wuxuu yidhi kuntu radiifa nabiyi sala allahu alayh waali wasalam calaa ximaarin yuqaalu lahu cufayr nebigaan la fangalay oon la raacay dameer magaca magaciisa cufayr la yidhaahdo markaasuu nebigu yidhi yaa mucaadu atadri maa xaqu llahi cala alcibaad wamaa xaqu alcibaadi cala allah mucaadow ma garanaysa xaqa rabbi ou addoommada ku leeyahay addoommadusa xaqa ay alla ku leeyihiin ay ku yeelanayaan isagu isa saaray ma garanaysaan markaasuu yidhi allah qultu allah warasuuluhu aclam alla ee rasuulkiisaa garanaya buu yidhi markaasuu nebigu u fasiro yidhi calayhi salaatu wasalaam xaqu llahi cala alcibaadi an yacbuduuh walaa yushrikuu bihi shaya inay alle keliya caabudaan cidna ayan la wadaajinin waa xaqa ilaahay addoommada uu ku leeyaha wey wa xaqu alcibaadi cala allah anlaa yucadiba man laa yushriku bihi shaya addoommada xaqa ay rabbi ay ku yeelanayaan markay rabbi keliya caabudaan oo cibaadadooda alla u baraxtiraan inuusan cadaabin axadka aanan ilaahay waxba la wadaajinin anlaa yucadiba man laa yushriku billahiman laa yushriku bihi shay-an qofka aan rabbi waxba la wadaajinin allah inuusan cadaabin rabbi baa isu saara xaqaasi marka qofka doonayo aakhare inuu ilaahay subxaanahu watacaala cadaabka ka badbaadiyo oo aakhare jannadii ilaahay uu ku guulaystahi doonayo waxa weeye inuu rabbi keliya caabudo uusan khalqigiisana la wadaajinin marka xaqa ugu horeeya walaalayaal waa xaqaasoo kulligeen wada ognahay ilaahay allah subxaanahu watacaala waxaan weydiisanaynaa inuu nagu irsaaqo nooguna kaalmeeyo cibaadat ullahi waxdahu ikhlaasu alcibaadati lilah alla keliyana addoommo u noqonno waad ogtihiin dadka adduunka maanta in badanoo joogto yacni waxaad arkaysaa inay makhluuqaad caabudayaan qaar jinni caabudo qaar ciise caabudo nebiyullaahi ciisa qaar cuseyr caabudo sida qur'aanka ilaahay noogu sheegay qaar maaragtay insi caabudo dad qubuur caabudo qof dhintay maanta baryaya oo tuugaya oo ilaah yacni wixii rabbi uu la goonida lahaa weydiisanayo hadday caafimaad tahay hadday awlaad tahay hadday xoolo tahay qubuur weydiisanayo qabri nin dhintay weydiisanayo qof dhintay weydiisanayo marka qofka inuu ka badbaado waa shayga ugu horeeyo weeye alishraaku billaah yacni waxa weeye shay khatar ah waay oo qofku waxaad og tihiin waxa dembiga uusan ilaahay uusan marna cafinin inay ka mid tahay ashirku billah in allaha laa yakfiru an yushraka bih allah marna ma dhaafo hadduu qofku shirki ku dhinto marka taa arrintaas aad iyo aad inaan ugu dadaalno ikhlaasu alcibaadati lilah marka wacbudu llaha walaa tushrikuu bihi shay-a aayadda ugu hor qeybteeda hore xaqa ugu horeeya kaa wey xaqa labaad alla wuxuu yidhi wabilwaalidayni ixsaana labada waalid waa aabbihii hooyihii ku dhalay adiga weeyaan in ixsaan loo sameeyo wanaag inaad u samayso inaad wanaajiso ayaa la rabaa sababtu waa maxay allaah labadoodii wuxuu ka yeelay sabab buu ka dhigay adiga in adduunka aad timaado oo ilaahay min alcadam inta ka abuuray ilalwujuud oo ku keeno in lagu ahaysiiyo bay sabab u ahaayeen wujuudkaada jiritaankaada baa labada waalid ay sabab u yihiin weeyaan marka maadaamaba adiga adduunkan imaatankiisaba ay sabab kugu noqdeen markii laga reebo iska daa haddaysa xataa ku tarbiyeynin haddaysa ku soo korsanin wujuudkaas keliya ay sabab kugu noqdeen bay xaq badan kuugu yeelanayaan oo inaad gudato la rabaa markii ay marka ku barbaariyaan adigoon maaragtay yacni markii aad dhalatay quraayada aanan iska dhicin karayn iyo duqsiga aadan iska qaban karaynin markay inta ku nadiifiyeen ku barbaariyeen cunno ku siiyeen kuu soo jeedeen hooyo ku nuujisay intaa lagu soo korinaya wax lagu soo baray kumaba sii jirta wa xaq zaa'ida lagu leeyahay wey mujarad ay sabab kuugu noqdeen adduunka ayay xaq kuugu yeelanayaan marka labada waalid in la ilaaliyo xuquuqdooda waa shay weyn wey walidaalika allah subxaanahu watacaala qur'aanka sida aayadii hadda aan akrinaynayba waxaa lala xiriiriyaa cibaadat ullahi waxdahu baa lala xiriiriyaa alixsaan ila alwaalidayn labada waalido ixsaan loo sameeyo waxaa lagu xijiyaa alle cibaadadiisa sida aayaddanba hadda aan ka arkayno wacbud llaha walaa tushrikuu bihi shay-a maxaa lagu xijiyey wabilwaalidayni ixsaana waqadaa rabuka anlaa tacbuduu ila iyaah fi suurati alisraa wabilwaalidayni ixsaana waa aayadda labaad wey allah wuxuu li an ishkur lii waliwaalidayka ilaya almasiir aniga igu shukri markaa rabbigaaga ku shukriso oo nicmadiisa ka shukriso waalidkiina ku xiji baa laleeyahay marka darajadaysa inay aad u sarrayso waalidka darajadoodu ay sarrayso ayay arrintaasi ku tusaysaa weeyaan maadaama cibaadadii ilaahayba subxaanahu watacaala lala xiriiriyey wax sahlan ma aha arrin fudud ma aha wey marka labada waalid waxaa la rabaa in maaragtay ixsaan badan loo sameeyo aayaddaa fi suurati alisraa way sii tafsiilisay aad bay u caddaysay waqadaa rabuka anlaa tacbuduu ila iyah wabilwaalidayni ixsaana إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا waxaana la ka rabaa intaasoo dhan markay midkood ama labadoodu da ay gaaraan oo agtaada ay ku gaaraan waxa weeye wax dhibo in yar oo xanaaqana ha u muujinin wey falaa taqul lahuma ufin yacnii ha ka xanaaqin wey wax maarata ha odhanin kelimaad aan munaasib u ahayn ha odhanin wey waxaa la rabaa inaad u dulqaadato siday adiga maaragtay markaysan sariirta fuulaan oo waxba iska iska nadiifin karaynin adiga siday kaaga nadiifin jireen wasakda iyo saxaarada iyo kaadida in adig ka nadiifiso haddii agtaada ku gaaraan inaadan qurunsanin waalidka sidaasaa lagaa rabaa markaa kabacdiba haddana waxaa la yidhi waqul lahumaa qawlan kariima weligaa aabbe iyo hooyo waxaa lagaa rabaa hadal wanaagsan inaad tiraahdo hadal dabacsan inaadan hadal adag marna aadan ku oranin waalidka kalaam wanaagsan inaan idhaahno waalidkeen ku nidhaahno baa la rabaa waqul lahumaa qawlan kariima واkhfid lahma janaaxa dulli min araxma yani naxariis badan inaa u muujiso khafdu ljanaxa waxaa waaye naxariis ayay tusinaysaa raxmad daraaddeed inaa u naxariisanayso inaad aragto waxyaalaha waad ogtihiin xadiidkii saddexdii nina god ka gashay oo godka uu ku dumay habeenkii intay meel u hoydeen buur ay kusoo duntay waxyaalaha ilaahay buurta uga qaado nabiga nooga sheekeeyey salawaatu ullahi wasalaamu calayh waxaa ka mid ah birulwaalideyn nin baa jiray buu rasuulku ka sheekeeyey waalidkiiba wuxuu u ahaa baari buu u ahaa subaxi markuu baxo xoolaha uu baadiye maaragtay xoolihii uu wado uu soofiyo dabadeeto uu soo celiyo caanaha uu ka lisaahi ilmihiisa ma uunan siin jirine labadiisa waalid buu ku bilaabi jiray carruurtiiyo wada oynayso ayuusan ilmaha waxba waalidka ilmaha waxba siin jirin ee waalidka keliya uu siin jiray ilaa uu yidhi habeen aan imid aabbiyo hooyo hurdaay intaan soo daahay xoolihii ku daahay iyagoo jiifa aan u imid markii aan imidna waxaan diiday carruurtaydii in aan waalidkana kiciyo ilmahan inaan wax siiyo hortood inaan siiyo baan diidanaa sidaa darteed baan la kor istaagay ilaa ay ka soo kacaan ayagoo carruurtana hoosteyda ay ku oynayaan markay soo kaceen baan siiyey allahayo haddaan sidaa ilaahay dartii u sameeyey iyo amarkaagon qaadanayo buurtaa naga qaad buu yidhi markaasaa rabbi ka wareejiyey qayb ka mid a marka waxyaalaha ducada lagu aqbalo darajo sare lagu gaaro ayay ka mid tahay waalidka arrintiisa weeyaan waxaa la rabaa adduuni aakhara hadday dhintaan iyo markay nool yihiin in markay dhintaanna sida adduunka loogu ducaynaya inaan ducada laga joojinin waqul rabbi irxamhumaa kamaa rabbayaanii sagiira inaad u ducaysa baa la rabaa in haddii ay dhintaan haddii ilaahay wax ku siiyo wax u sadaqaysa baa la rabaa weliba sadaqa jaariya laanna waladku waxaa la yidhi alwaladu min kasabi abiihi soo maha waxaa rasuulka uu yidhi calayhi salaatu wasalaam aabbaha iyo waalidka iyo hooyo kasabkoodii baa tahay xoolaha adiga aad sadaqayso oo waalidka u sadaqayso waa wuxuu isagu sadaqaystay oo kaloo la mid yahay marka in la in la sameeyo sadaqa jaariya loo bixiyo ayaa la rabaa waalidka arrintaas walaalayaal waa darajada labaad oo xuquuqdii allah uu aayadda ku sheegay ka mida weeyaan midda saddexaad wabidilqurba baa la yidhi dadka qaraabada u saaxiibka ah dadkaaga qaraabada baa lagu cadfay weeyaan dadka qaraabadaahi rag iyo dumar midkay doonaanba ha noqdeen wixii qaraabo kula ah waa inaad xaqooda siisaa weeyaan qaraabada xaqooda inaad siiso ayaa lagaa rabaa maxaa yeele ilahi wuxuu leeyay waaati da alqurba xaqahu waxaa laga dhiga xaquu asagu leeyahay qofka qaraabada xaquu asaguba leeyahay inaad siiso la rabaa qaraabada marka waxaa weeye ilaahay wuxuu qaraabo u sameeyey oo dadka uu shucuub iyo qabaa'il iyo qribo uga dhigay in qolobo qolada kale aysan qolada kale uusan qofka u hanqaltaagin uusan dib u eegin ayaa la rabaa marka waxaa la rabaa yani ninkaada qaraabada kuu ah adoo ku eegaya xaq buu kugu leeyahay xaqiisa inaad siiso baa la rabaa waaati da lqurba xaqahu waaati da lqurba xaqah inaad qofkaas muslimka ah xaqiisa siisaa la rabaa qaraabadana kula ah xataa hadduu gaal yaho qaraabadaadi yahay waa inaad wax siiso waa in axsaan u samaysa baa lagaa rabaa walidaalika nebiga wuxuu ka dhigay calayhi salaatu wasalaam sadaqada qofka qaraabada la siiyo iyo sadaqada qofka aan qaraabada ahayn la siiyaa inay kala fadli badan tahay laba ajar bay middani leedahay xadiidkaasi imaamu axmed fii musnadihi buu ku wariyaa xadiidu salmaan ibni caamirin radia allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alay wasalam الصدقة على المسكين صدقة والصدقة على على ذي الرحم صدقة وصلة labadaasuu ku tilmaam sadaqatun wasila yacni qofka miskiinka ah sadaqada aad ku sadaqaysatahay oon qaraabadaada ahayn hal ajar buu leeyahay wasadaqatu calaa dirraximi qofka raximka raximka iyo qaraabanimada u saaxiibka ahna sadaqadaad siiso sadaqatun wasila labadaas wey sadaqana way tahay silatu raxmina way tahay laba ajar bay leedahay baynamaa tan kale hal ajar keliya uu leeyahay marka sidaa darteed dadka qaraabada xaq wuuba ilaahay siiyey xoolahaada xaq laga siiyey waa inaad maaragtay aad siisan lagaa doonaya w wa aati da lqurba xaqahu xaquu leeyahay oo kale weeye waa inaad siisaa weeyaan marka qodobkaasna waxa weeye waa qodobka saddexaad oo aayaddu ay tilmaamtay xuquuqda aayaddu ay sheegtay ka mida weeyaan qodobka afraad xaqa afraad waxa weeye walyataama agoonta agoon markuu yahay agoon yaa la yidhaahdaa waa ilmaha yarka ah ee aan qaan gaarin ee ciddii u shaqayn jirtay waalidkii aabbihii ilaahay oobsaday aabbaha markuu dhinto yaa agoon la yidhaahdaa qofka aabbihii dhinto ayaa la yidhaahdaa sababtu waxa weeye qofkaas wuxuu waayey qofkii masaalixdiisa u istaagi lahaa ayuu waayey qofkii nafaqayn lahaabuu waayey kumaba sii jiro marka ay agoontuna qaraabada ay yihiin agoontu xaq bay leeyihiin markay qaraabadaada yihiinna kumaba sii jiraanba waa kasii badan tahay wey walidaalika ilaahay ku tilmaamay markay qaraabada yihiin agoonta iyadoo agoon oo dhanba ama qaraabaha noqdo ama qaraabadaada yuusan noqonine uu xaq kugu leeyahay baa misena haddii uu yahay agoon qaraabada kula ahna uu xaq badan kugu sii leeyahay bal ilahay wuxuu ku tilmaamay jiir aad fuulayso buur la korayoo kale ajrigeeda sidoo aad markaad fuusho oo kale buu rabbi ka dhigay fii suurati albeled allah wuxuu leeyay falaqtaxama alcaqaba buurtii ma idnan jiirin ma idnan yacni waxa weeye acmaasha dhibka badan ee ajarka badan laga helo ayaa loo jeedaa caqabada wey yacni ajar axmaal dhib badan oo ajar fara badan ilahay uu kaa siinayo falaqtaxama alcaqaba wamaa adraaka ma alcaqaba markaasaa la weyneeyo layidhi oo yaa ku ogeysiiyey caqabo waxay tahay markaasaa faku raqaba qof muslima oo qof mus qof addoonsi ku jiro ood addoonsigii ka qaaddood xor ka dhigtay ayaa midda koowaad ah aw itcaamun fii yowmin dii masqaba yatiiman daa maqraba aw miskiinan daa matraba ama waxa weeye inaad quudiso maalin baahi badani ay jirto agoon oo qaraabo u saaxiib ah yatiiman daa maqraba agoon qaraabo u saaxiib ah inaad kaalme siiso oo aad cunno siiso taasaa la yidhaahdaa waanaad og tihiin nusuusta waxa ay agoonku ku tilmaamtay iyo darajada ay geyso waxaa la rabaa qofka agoonka ah ilmo yar mar hadduu qaan gaaro oo nin weyn noqdo agoon lama yidhahdo yatiim lama yidhaahdo yatiimka waxa weye qabla albuluuq intuusan qaan gaarin ayaa la yidhaahdaa hadduu qaan gaaro nin weyn agoon lama yidhahdo markaas ilmahaasoo kale waxaa la rabaa madaxa loo salaaxo naxariis loo sameeyo yacni maaragtay kafaalo loo sameeyo la kafaalo qaado qofki wax heli karo inuu wax taro weliba anaga dadkeenna hadda soomaalida agoontu aad ugu badan yihiin way islaayeen dadkii eber iska dhigeen ummada ayagaa baaba'shay mujrimiin baa dadkii maaratay dadkii baaba'isay marka waxaa la rabaa agoomahay ka tageen waa qaraabaan wadan qofaana guri aanan agoon jirin waa yaryahan malayna maba jiraba soomaalida waa yaryahan marka agoontaasoo kale in loo kaalmeeyo baa la rabaa maxaa yeele rasuulka caleyhi salaatu wasalaam xadiidka imaamu albukhaari fii saxiixi uu ku warinayo xadiidu sahl ibni sacdin asaacidi radia allahu canhu wuxuu leeyahay rasuulka calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi ana wakaafilu lyatiimi fi ljannati haakada ana wakaafilu lyatiimi fi ljanna haakada markaasuu wuxuu ashaara wuxuu nebiga ishaaray bisabaabati waalwusطa fartaa sabaabada la yidhaahdo iyo midaas dhexe ayuu saa u tilmaamay wafaraja baynahumaa wuuna kala geeyey nebiga calayhi salaatu wasalaam iskuma dhejina wuu kala geeyey sidaas oo kale baan jannada ku nahay aniga iyo qofka agoonkaabu agoonka kafaalo qaado qofka agoonka kafaalo qaado wax siiyo waxa weeye jannada labadaasaanu ku nahay buu yidhi marka waa darajo weyn adoo nabiyullaahi moxamed daris la noqdo salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi oo jannada kula darsaahi arrin sahlan ma aha marka sidaa darteed agoonta in loo kaalmeeyo weeyaan hadda inta badan soomaalida waxaa arkaysaa dad yar baa dadka agoonta qiimahooda garto oo wax siiyo laakiin xeryaha dadka ku jiro ee la kafaalo qaado kulli dadka carabtaas oo muxsiniinta ah yaa u badan oo laga soo qaadaayo keenan dadka tujaarta ehe ganacsatada ee waaweyne soomaalida ihi waa yar yihiin dad inta agoon inta uruuriyo ma jiraan melihi way jiraan laakiin waa maarata dad aad u yar wey marka waxaa la rabaa qofka ilaahay ou u waasiciyo inuu dadka masaakiinta wax taro oo uu tacliim siiyo oo uu daweeyo oo raashin ou siiyo oo labis ou siiyo ou soo saaro dadkaasi ilmaha yarka ah wax weyn wax weynay taraysaa marka yaanan fududaysanin maxaa yeele ilaahay baa ku tilmaamay xaq inay leeyihiin aayatulxuquuq ayuu rabbi ku sheegay subxaana wa tacaala kan shanaad waxaa la yidhi waa masaakiinta walyataama walmasaakiin masaakiin waa jamcu miskiinin miskiin ayaa masaakiin lagu jamciyaa miskiin yaa la yidhaahdaa waa qofka muxtaajka ah waa qofka baahan waa qofka aanan heli karaynin yacni aanan heli karaynin kifaayadiisa aanan heli karaynin wey wax ku filan aanan heli karaynin waa miskiin wey wax ku filan noloshiisa wax ku filan waxaana heli karayn sidaa darteed baa rabbi subxaana wa tacaala wuxuu faray musaacadadooda iyo kaalmaynta dadkaasi loo kaalmeeyo looguna kaalmeeyo ilaa kifaayadooda ay helaan ilaa kifaayadooda ay helaan oo dhibka haystaahi yacni laga zuuliyo ayuu allah subxaana wa tacaala uu amrayaa weeyaan miskiinka dadka masaakiinta labay u qaybsamaan qolo waa masaakiinoo sacabada dadka u hoorsado oo wareegayo haddii timir la siiyo haddii xoogaa raashina la siiyo ku kaaftoomayo qolana waa dad masaakiin ahoo aanan dadka waxba weydiisanaynin waa baahan yahay laakiin inuu insaan wax weydiisto ka xishoonayo miskiinka dhabka ah waa kaa weeyaan wax ku filanna aanan haysanin sida nebiga uu noo sheegay calayhi salaatu wasalaam yani xadiidka bukhaariyo muslimba ku sugan xadiidu abi hurayra wuxuu rasuulku yidhi calayhi salaatu wasalaam laysa almiskiinu bihada atawaaf aladi yatuufu cala annaasi فترده اللقمة أو اللقمتان فترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان ولكن الذي لا يجد لا يجد غنى يغنيه ولا يفطن له فيتصدق عليه ولا يسأل الناس شيئا مسكين كما أهم بو الرسول عليه الصلاة والسلام mid kan wareego oo dadka sacabada hoorsado oo wax weydiisto oo haddii luqmad la siiya ku kaaftoomayo ama laba luqmadood oo helo ama timir haddii la siiyo laba timir la siiyo ku kaaftoomayahay ma aha miskiinku laakiin miskiinka waxa weeye alladii laa yajidu ghinan yughniih qofka aanan heli karaynin wax ku filan kifaayadiisa aanan heli karaynin wax ku filan aanan haysanin islamarkaana walaa yuftanu lahu fayutasadaqu calayh aanan dadka ayan garanaynin oo markaa inuu baahan yahay aan la garanayn si loogu sadaqaysto lama garanayo maxaa yeelay maxaana loo garanaynin dadka waxba ma weydiisto walaa yas'alu naasa shaya dadka waxba ma weydiisanayo ko marka labaad dhulka isdhigi maayo waa baahan yahay wax ku filan ma haysto dharkiisuu nadiifsanayaa maaratay insaan wax weydiisan maayo waa socdaa isagaasa maaratay noocaasoo kale waxaa la rabaa in dad yar baa garanayo lilfuqaraai aladiina uxsiruu fi sabiili illah laa yastatiicuuna darban fi lardi yaxsabuhum aljaahilu aghniyaaa min altacafuf tacrifuhum bisiimaahum laa yas'aluuna annaasa ilxaafa aayaddaas soo ma jeedin laa yas'aluuna annaasa ilxaafa waa taasoo kale kaasaa miskiinka la yidhaahdaa midka miskiinka ah waa kaa weeyaan marka maskiinkuna waxa weeyaan in loo kaalmeeyo masaakiinta ummadda mujtamaca markii oo masaakiintiisa dadkiisa baahan maxaawiijta dadka dhibaataysan ducafada markuu u gargaaro mujtamacaasi bulshadaas waxay noqonaysaa bulsho ilaahay u gargaaro subxaana wa tacaala markaan dadka ixsaanka iyo wanaagga iyo khayrka laga shaqeeyo allahna subxaana wa tacaala waa kaalmeeya cumrigooda u barakeeya caafimaadkooda u barakeeya xoolahooda u barakeeya owlaadooda ilaahay u barakeeya waa mujtamac khayr iyo wanaag ku kora weeyaan laakiin markuu xasad isku noqdo oo mujtamacii isxasad isxasdayo marka ay qaarkood qaarka kale dima'dooda bannaysanayaan marka aysan raxmaddii iyo naxariistii ayaan isku naxariisanaynin mujtamacaasna bulshadaas waxay noqotaa bulsho baaba'day dhinac kale ilaahay ka baabi'iya subxaana wa tacaala marka qodobka oo shanaad ee xuquuqda aayaddu ay sheegtay waxa waaye dadka masaakiinta ka mid a waa in loo kaalmeeyaa meel kastay joogaan in loo kaalmeeya baa la rabaa qodobka lixaad waxa waaye waljaari dilqurba laba xaq buu qofka leeyahay mar waa waa jaaro waa dariskaaga wey marna waa qaraabadaada isagoo deris kula ah jiiraankaagiya buu misana deris kula yahay marka aljaari dilqurba cabdullahi bni cabaas markuu fasirayo radia allahu canhuma wuxuu leeyahay aladii baynaka wa baynahu qaraaba waa midka adigii jaari dilqurba waa deriskaaga marka waxa weeye qaraabuu kula leeyahay waa jiiraan qaraabana wuu yahay marka laba xaq buu leeyahay xaquljaar wa xaqulqaraaba buu kugu yeelanaya laba xaquu kugu yeelanaya waljaari ljunub waljaari ljunub yani kan lixaad kan toddobaad aljaari ljunub wey aljaari ljunub cabdullahi bni cabaas wuxuu ku fasirayaa aladii laysa baynaka wa baynahu qaraaba midka ayna wax qaraabaa idinka dhexaynin laakiin deris kula ah kaana hal xaq buu kugu yeelanaya oo xaquljaar uu kugu leeyahay xaquljaar ayuu kugu yeelanaya wey waxaa kaloo la yidhaahdaa yani waljaari dilqurba mufasiriinta qaar sida mujaahid iyo keyrkood ay ku fasiraan waxay leeyihiin aljaaru lmuslim jaarka muslimka ah wey wuxuu ku yeelanayaa yani islaamnimadiisa xaquu kugu yeelanaya deriskan derisnimadiisana xaquu kugu yeelanaya waljaari ljunubna waxay qaar culummada ku fasiraan oy leeyihiin macnihii hore aan ku fasirnay macna aan hayno waxa weye aljaari ljunub wa alyahuudiyu walnasraaniyu bay leeyihiin haddii deriskaaga ou yahuudi yahay deris kula yahay ama nasraani ou deris kula yahay wuxuu kugu leeyahay xaquljaar uu kugu leeyahay waa inaad maaragtay xaqiisa ilaalisaa la rabaa waa gaal waa yahuudi waa nasraani darteed maaragtay jaarnimadii xaqa uu lahaa ka ridi mayso xaq buu kugu yeelanaya mufasiriinta sidaas ku fasiraan marka jaarkana waad ogtihiin deriska kow doonaba ha noqdo ama muslin ha noqdo ama gaal ha noqdo ama qaraabo ha noqdo ama yuusan noqonin xuquuqda ay leeyihiin nabiyullaahi moxamed uu noo sheegay salawaatu ullahi wasalaamu caleyh xadiidka imaamu albukhaari imaamu muslim imaam axmed kulligood ay maaragtay ay warinaya xadiida cabdillaahi bni cumar radia allahu canhuma cabdullaahi bni cumarna nebigu uu ka warinayo wuxuu rasuulku yidhi calayhi salaatu wasalaam maa zaala jibriilu yuusiinii biljaar xataa danantu anahu sayuwarihu wuxuu leeyahay jibriil kama uunan zuulin in uu jaarka deriska ii dardaarmayo xaqa uu leeyahay xuquuqda ugu leeyahay inuu ii dardaarmayo kama uunan zuulin yacni ilaa aan maleeyaba inuuba idhaxashiinayo inuu idhaxlayaba aan u malaynayo dhexalkaygaba inuu leeyahay aan u maleeyo marka ma sahlana jaarku waa kaa weeye waxa weeyaan yacni xaqaas buu leeyahay noocuu doona ha noqdo deris markuu ku leeyahay waa inaad xaqiisa aad fiirisaa oad ka warqabtaa waa in shartaada aad ka haysataa waad ogtihiin dadka soomaalida inta badan jiiraanka kuma fiicna laba cunugaa diriraysa laba ilmo yarbaa isqabsanayo labadii cidood baa islaamihii baa madaxa isku dhagayo isdirirayo odayaashii baa la kala safanayo balaayo iyo baas baa jiiraankii dhib baa haysto ma ujeedaa lama rabo waxaa la rabaa qofka jiiraankiisa qofka dhibaahi nebiga calayhi salaatu wasalaam iimaankuuba ka anfiyeyba waa u diidayba iimaanba malehuu yidhi qofkaasoo kale ma leh wuxuu leeyahay ya rasuulka calayhi salaatu wasalaam xadiid imaam maarata oo warinayo maxaa la yidhi imaam atabaraani sheekh naasir addiin alalbani raxmat ullah calayhina oo taxsiininayo xasan ka dhigaayo wuxuu leeyahay yani wallahi laa yumin wallahi laa yumin wallahi laa yumin saddex jeeroo ku celceliyay nebiga calayh salaatu wasalaam allahn ku dhaartaye iimaan ma leh ma uusan rumayna qofkaas markaasuu yidhi ma uusan rumayna ma uusan rumayn isagoo dhaar ka hormarinay nebiga calayh salaatu wasalaam markaasaa la yidhi qiila man yaa rasuula allah waa qofma qofkaasi markaasuu nebigu ku jawaaboo yidhi man laa ya'manu jaaruhu bawaa'iqah qofka uusan jaarkiisa dhibkiisa uusan ka badbaadaynin weeye qofka uusan jiiraankiisa dhibkiisa ka badbaadayn marka markaad jiiraankaada dhibto waxaa waaye iimaankaada waa nusqaamaya iimaankaada naaqis buu noqonaya sidaa darteed xataa axaadiista qaar waxay tilmaamaysaa wuxuu leeyahay ma amana wuxuu leeyahay maa aamana bi man baata shacbaana wa jaaruhu jaa'icun ilaa janbihi wahuwa yaclam qofka iimaan ma uusan i rumayn buu yidhi nabiga calayhi salaatu wasalaam aniga ima rumaynin qof waaga uu u baryo isagoo dharagsan jiiraankiisana inuu gaajaysan yahay uu ogyaho cilmi u leeyahay imaba rumayn buu leeyahay walidaalika waad ogtihiin qofka yacni maaragtay jiiraanka dariskaaga xaaskiisa zinada zinada oo dadka la zina haweenka oo kaa fogaad ka zinaysato iyo deriskaaga xaaskiisa oo qofku ka zinaysto inaysa isku dembi ahayn ka dembi weyn yahay dembi weyn waay marka jiiraanka aad iyo aad in loo ilaaliyo ayaa la rabaa waljaari dilqurba waljaari ljunub labadaba waxaa la rabaa in xuquuqdooda jiiraanka in la ilaaliyo baa la rabaa ama qaraabo ha noqdo waa kuu dhowaada ama muslim ha noqdo ama gaal ha noqdo xuquuqda uu kugu leeyahay inaad gudato baa la rabaa wasaaxibu biljamb wasaaxibu biljamb waa xaqa sideedaad weeye oo aayaddaas ay sheegtay asaaxibu biljambi waa qofka adiga yacni dhinaca kugu haya weeye culammada macaani badanay ku sheegaan mar waxaa la yidhaha qiila almar'a sida ibnu kathiir fii tafsiirihi uu ku tilmaamayo soo guurinayo haweenta waa jambigaada qofa isla jiifanaysaano jirkaaga jirkiisa jirkeeda isgaarayaan saaxibu biljambi waa la yidhaahdaa marka haweentaasi way ku fasiraan waxaa lagu fasiraa alrafiiqu fi safar qofka isla safartaan ee musaafirka aad tihiin haddaad gaadiid isla saaran tihiin waa saaxibu biljambi baa la yidhaahdaa asaaxibu biljambi wey waa dhinacaada wey oo qof saaxiib kugula noqdo safarka waa la yidhaahdaa waxaa kaloo la yidhaahdaa alrafiiqu saalix qofka saaxiibka ehe saalixa saaxiibka kula ahna saaxibu biljambi waa la yidhahdaa masjidkaa saaxiib ku tihiin oo salaadaha markaad tukanaysaan dhinaca isku haysaan masaajkii baad ku wada jirtaan madrasadiibaa iyo iskuulkiibaa ku wada jirtaan jaamacad baa wada dhiganaysaan dukaan iyo waxaa idinka dhexeeya shaqo iyo tijaarada idinka dhexayso shaqadiibaad maaragta ku wada tihiin saaxiib wahaakada wuu soo geli karaa waxyaalahaasoo idil way geli karaan asaaxibu biljambi baa la yidhahda marka qofka saalixa ee rafiiqa ah kula wanaagsan oo saaxiibkaaga ahna isaguna xaq buu kugu leeyahay oo inaad gudato la rabo weeyaan kan sagaalaad waxaa weeye wabnu sabiil wabni sabiili qofka musaafirkaa wey ibnu sabiilka waxaa la yidhaahdaa waa qofka musaafirka ah cabdullahi bni cabaas iyo jamaacatu min almufasiriin waxay leeyihiin waa addayfu bay dhahaan dayfkaa loo jeeda qofka martida ah oo aan dhulkaasi aqoonin dhuluusan aqoonin yimid ayaa la yidhaahdaa yani macnahaasi ku fasiraan marka ibnu sabiila la yidhaahdaa waxaa kaloo culammadu qaar ku sheegaan waxa weeye waa midka aladii yamuru calayka mujtaazan fi safar qofa kuu yimid safar waa ku gudbi rabaa zaadkii baa ka dhammaaday waa baahan yahay walidaalika xataa zakada in xaq laga siiyo ayuu ka mid yahay dadka zakada ay leedahay buu ka mid noqonayaa oo lagu daro ayuu ka mid yahay weeyaan xuquuqda dadka asnaafta zakada qaadato ayuu ka mid noqonayaa weeyaan marka ibnu sabiilka oo qofka musaafirka ah xataa haba noqdo wain jaa calaa faras yani nin marba hadduu musaafir yahay gaadiidba ha wato gaariha ku socda hadduu rabo waa musaafir wey xaquu yeelanayaa ayuu kugu leeyahay marka waa inaad maaragtay xaqa uu leeyahay qofka muslimka uu siiya baa la rabaa midda ugu dambayso xaqa ugu dambeeyaahi wamaa malakat aymaanukum weeyaan inkastoo hadda waqtigan yani ay dhammaatay oo muslimiintii markay jihaadka ka tageen ay arrintaas iska dhammaatay waxa weeye aayaddu ma dhammaan waa jiri doontaa insha allahu way jiraysaa aayaddani weeyaan wamaa malakat aymaanukum dadka ilaahay gacantaada uu geliyey oo raqiiqa ahee addoommada alariqaa baa la yidhaahdaa ee maarata addoommada ah ee adiga aada mas-uulka ka tahay ayuu nebigu aada uga dardaarmay xataa ilaahna wuu ka dardaarmay allana uu ka dardaarmay subxaanahu watacaala ee rasuulkana waa ka dardaarmay salawaatu ullahi wasalaamu caleyh allah waa tan uu ku daro yuu yihi wamaa malakat aymaanukum nebigana calayhi salaatu wasalaam fii maradi mowtihi markuu dhimanayay rasuulka calayhi salaatu wasalaam waxyaalahu ka dardaarmay laba shay buu aad ugu celcelinayey laba shay buu aada ugu celcelinayey wuxuu dhihi jira asalaata salaa asalaata salaa wamaa malakat aymaanukum asalaata salaa wamaa malakat aymaanukum fajacala yuradiduha nebigu wuxuu ah mid ku celceliyo kelimadda asalaata asalaa wamaa malakat aymaanukum marka salaada in la xifdiyo nebiguu ka dardaarmay in la ilaaliyo sidoo kaleetana dadkaas masaakiinta addoommada ahe lasoo qafaashay oo maaragtay gacantooda ku jiro muslimiinta gacantooda ku jiro in ay ixtiraamaan oo qiimeeyaan oo xushmeeyaan wal islaamkaaba ugu horreeyey wax xureeyo addoonnimada addoonsiga wax hor ka dhigo maalinkuu diinteenna islaamka nabiyullaahi maxamed uu soo ilaahay soo diray waxyaalo badan baa la isku gumaysan jiray midabkaa la isku gumaysan jiray waxaa la isku gumaysan jiray gaajada iyo faqriga waxaa la isku gumaysan jiray daynta waxaa la isku gumaysan jiray dagaalka waxyaalo badanaa la isku gumaysan jiray waxoo dhan inta la joojiyey waxaa laga reebay dagaalka keliya sababtuna looga reebay waxa weeye gaaladii muslimiinta markii la diriraan dadba laga qafaalaya muslimiintii waa la addoonsanaya marka haddii gaaladii dad laga soo qabsado si ayagana loo xanuujiyo waa in dadkoodii la addoonsado sida kuwa muslimiintaba u addoonsanayaan laakiin haddana wujuuh fara badan ayuu si islaamka diinteenna addoonnimada looga baxo ayay ka shaqaysaad ogtihiin qofkii haweentiisa yidhaahda anta calaya ka dahri ummi dihaar qofkii sameeyo waxaa la leeyahay falyactiq raqaba qofka qof khata u dilo oo maaragtay gafku dilaayo falyactiq raqaba waxyaalo badan aad ogtihiin kafaaraadka dhan xidqu raqaba baa la yidhahda qofkii dhaarto yamiin ku dhaarto inuu kafaaro gutan rabo xidqu raqaba dariiqo badan ilaa laga takhalluso ayay saartay ma ahan diinta islaamka mid farayso addoonsiga mid faraysahay ma ahe islaamka in addoonsiga laga baxo ayuuba ku dadaalaa laakiin dariiqa keliyo laga reebo waxay ahayd gaalada maadaama mushrikiintii kufaartii ay addoonsan jireen muslimiinta in ayagana la tuso la xanuujiyo unbay ahayd weeyaan marka wamaa malakat aymaanukum waa midda ugu dambayso marka cid alla ciddii mas-uuliyad waxaa soo geli karo cid alla ciddii mas-uulkeeda ilaahay ku saaray waajibkeedana aad adiga ku saaran tahayna inaad xaqeeda gudato baa lagaa rabaa awlaadaadii hadday tahay waalidkaa ay tahay aqribadaadii inaad gudato way soo gelaysaa weya aayadda ilahay wuxuu ku khatimay in allaha laa yuxibu man kana mukhtaalan faquura alla ma jecla dadka kibirka badan oo dadka kibirka badan waa kuwe waa kuwa xaqa diido addoommadana xaqiro weeye la'anna kibirka nebigaa fasiray soo maha calayhi salaatu wasalaam alkibru bataru lxaqi wakamtu nnaas waxaa weye kibir waxaa la yidhahdaa kibriga waa xaqoo lagu qooqoo la iska weynaysiiyo odan raacin iyo dadka oo la xaqiroo la liido ayaa kibir kibriga kibirka la yidhaahdaa weeyaan marka dadkaas yacni iscajab geliyo oo mutakabiriinta ah ee dadka u faano oo xuquuqda lagu leeyahay aanan gudanin alla ma jecla subxaana wa tacaala in allaha laa yuxib allah kuwaasi ma jeclo weeyaan bal ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu tilmaamay inay yihiin dad maaragtay aada u liita inay yihiin ilaahay agtiisana waa ku liitaan waa mahiiniin weeye yacni cinda allahi wa cinda annaas waa mahiiniin weeyaan kuwa la ihaanaysta weeyaan in allaha laa yuxibu man kana mukhtaalan faquura marka aayaddaas aayat alxuquuq alcashara la yidhaahdo waa aayad maaragtay aad iyo aad u qiimo badan oo fii suurati nisaa ku jirto arrimahaas koo kooban xuquuqdaas nala saaray ayaa ay ka warramaysaa waxa weeye marka aniga naftaydana waan yacni maaragtay u doortay inaan yacni ilaahay iwaafajiyo inaan guto oon isku sheego idinkana inaan idiin sheego oon idiin soo gudbiyo si aad xuquuqda u gudataan هذا وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم إلهي هنغي لكوي حقوق داس قلتو يعني كوانا إلهي مارتي كحفظي إلهي هنغي سبحانه وتعالى صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم بارك الله فيكم جزاكم الله خير سؤال قصير نعم شيخ
marmar ducay sameeyaan gaalada way duceeyaan oo waxay ku dhahaan oo kale markaad xidhisto oo kale god balesiyo oo kale ilaahay ha kuu naxariisto marmarna waxay codsadaan waxaan jeclahay inaan kuu duceeyo ay dhahaan maxaa loogu jawaabayaa taas waa mid su-aal midda kale xaqul jaar muxuu yahay isaga in wax la siiyaa in maaragtay muxuu noqon karaa xaqul jaar
baarak allah fiik gaalka hadde ducadiisa waxaa la aqbalaa qofka muslimka ilaahay aqbalaa ducadiisa gaal ilahay duca kama aqbalo maxaa yeele ilahay qur-aanka ku leeyahy waxaa weeye inamaa yataqabalu allahu min almuttaqiin dadka ilaahay muttaqiinta rabbi ka boqo ayuu wax ka aqbalaa qof aanan ilaahay caabudaynin bal ilaahay shirki u samaynayo oo gaal ah ducadiisa laga aqbali maayo xag alla laga aqbali maayo marka sidaa darteed adiga inaad u ducayso waa leedahay tira ilahay kusoo hanuuniye inaad tiraahdo islaamka allah ku waafajiyo adna inaad ugu ducayso waa wax wanaagsan weeye inuu ilaahay hanuuniyo marka jawaabta aad bixinayso waa inaad tiraahdo ilaahay ha ku hanuuniyo laakiin janno ugu ducayn maysid iyo wax lamida ilahay horta islaamnimada ha kusoo siiyo inaad tiraahdo wey hadda ilaahay ninkuu wuxuu wax ka aqbalaa baan ku idhi qofka muttaqiga ah muslimka ilaahay ka aqbala qofkaasa ducada rabbi ka aqbala ya ma mala aqbal maaha had- haddaad dulmiso uu ku habaaro ilaahay waa aqbalaa madluumka leanna madluum waay soo maha haddaad dulmiso gaal ha noqdo ama muslim ha noqde aad dulmiso waxa waaye dacwat lmadluumi waxa waaye laysa bayna wa bayna allahi xijaab qofkuu doona ha noqdo ilaahay waa aqbalaya leanna waa madluum wey waa aqbalaya laakiin ducadan kaleetou leeyahay kuu ducaynayaa oo adigoon waxba waxayn horta soo islaam marka islaamto mu'min noqoto muslim noqoto a- ilaahay ducadu kaa aqbalaya midda kale dee su-aasha labaad waxa weeye dee ixsaanka la ixsaan waa sh- waa lafdi caama wey wuxuu noqonayaa haddaa wax kala weydo kelimad wanaagsanoo sadaqo ah kelima tayibo qofka kula hadasho haddii aad wax ka roon tahay inaad wax siiso yacni wixii aad khayroo u tari karto o dhanba waa soo wada gelayaan ixsaanka loo samaynayo lacag keliya iyo xoolo lasiiyo kuma xadidna xooluhu waa ka mid yacni maaragtay eh, cilmigaada inaad ku kaalmayso aqoontaada ku kaalmayso jiiraanka waxyaalahaasoo dhan way soo gelayaan haddaad wax kala weydo kelima tayiba inaad qofka ku tiraahdo ayada lafteeda sadaqa noqonaysa weeyaan wallahu aclam marka ilmuhu maxay yihiin waalid ma leeyihiin mise waa ilmo la tuuray waa laqiid waay derbi laga soo helay wax waalid uu leeyahay ma jiro ahay qofkaas hadda maadaamaba uusan waalidba lahayn oodan ogeyn wax waalida uusan lahayn oo cid korinaysa jirin agoon waxba ma dhaamo waaba agoon oo kale soo maaha aabba ma leh hooyo ma leh waa weliba agoon waxaa la yidhaahdaa mid hooyo leh oo hooyadii u joogtaaba agoon la yidhaha kan waaba kasii liitaa soo maha wa ka liitaa leanna hooyo maba lehba agoonka waa midka aabba keliya ilaahay ka oofsaday hooyada haddii ay u nooshahay ag- lama yidhaahdo eh, maxaa la yidhaahdaa hooyada hadday ka dhimato oo aabbuhu u nool yahay agoon lama yidhaahdo laakiin kan hooyowba leeyahay agoonka kanise aad hadda sheegayso waa qof dariiqaa laga soo helay oo wax waalida oo ku abtirsanaya aanan jirin marka waxa weeye waa agoonka waaba aswa minhu baba noqonayo kasii liitaa allahu aclam nacam sheekh haye sheekh
nabigu sal allahu alay wasalam xadiiska uu leeyahay anfu rajulu idaa bukurta cindahu falam yusalli xadiiskaas masuwan
ها حديثك وحديث صح آه، رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصل علي فأدخله الله الجنة فأبعده الله أو مر كان قل آمين نبي قال يقول آمين أو نبي قال يقول وحديث سجن وثابت هو سجن حديث كاس أنا كارا كهر ملينا تفضل شيخ waalidka waxaa lagu ateecayaa qur-aanka sidoo noo sheegay macruufkaa lagu ateecaa inama ataacatu fi lmacruufi waa caam way macsi ilaahayna laguma ateeco waxaa weeye aayaddii ii sheeg eh, muxuu ahaa waalidka markuu fi suurati l- eh, luqmaan soo ma ahayn wain jaahadaaka calaa an tushrika bi ma laysa laka bihi cilmun falaa tuطichuma wasaaxibhuma fi dunya macruufa marka marna mukh- m- wax ilaahay sh- oo maarata mukhaalafa sharci ah oo macsi ilaahay ah marna qofna lagu ateeci maayo laa waalid walaa cid kasta ha noqdo lagu ateeci maayo inama ataacatu fi lmacruuf bas wanaagaasa lagu ateeca macruufka bisaa lagu ateecaya wey haddaa macruufka ku ateecdo oo aad sidaa u qaadatana wax oo mafsadaaho ka xasilaya ma jiro khayr unbaa ka xasili doona insha allahu tacaala haye sheekh maxaa ay tiri Mhm. Mhm. Mhm. dharka oo isbaalka la yidhahdo isbaala la yidhaahdaa isbaalku waa muxaram wey waa xaaraam wey isbaalkana nebigu wuxuu ku tilmaamay maa asfala min alkacbayni fi nnaar yacni wuxuu sababayaa naar ayuu qofka ku gaarsiinaya sabab sabab u noqonaya marka wixii anqowga ka hooseeyo lama ogola ragga inay dhulka ay anqowgooda dharka ka hoos mariyaan anqowga iyo wixii ka sarreeya waa inuu dharkooda uu la egyahay baa la rabaa keliyana ma aha marka salaada lagu jire waa mar kasta kulligeed mar kasta kulligeed ama shaqadaada joog ama gurigaaga joog ama masjidka imow maa asfala min alkacbayni fi nnaar xadiidkaas waa sugan yahay waa thaabit weeye marka inuu qofku kor u qaato baa la rabaa dharkiisa u qaado dumarka ayaa loo ogol yahay inay dhulka dhigtaan dharka ay ka dhulkooda ay ka maaragtay ay anqaw ka hoos mariyaan dumarkaa loo ogol yahay marka arrinkaas in dadka muslimiinta ku baraarugaan baa la rabaa inaanan la yaraysanin sunnada nebiga oo la khilaafo dhib weynaa ka dhasho weeyaan wallahu aclam maxaa tiri sheekh ku celi xisbi maa tiri haye wuu khaldamay miya ka wada acuudu billahi min shaitaan ma nabiga calayhi salaatu wasalaam waxa weeye adiga haddaad wax ka hadasho horta wixii shareecada khilaafsan waa inaad ka hadashaa dadka u sheegtaa hadduu qofkaanu maaragtay tacasub xisbiya ku jiro noocuu doono ha noqdo tacasub qabali oo ku jiro tacasub maaragtay shiikh fulaan oo iyo xer isku tacasubaysa ou noqdo noocuu doonaba taxasubka oo baatilka ah waa shay aan banaanayn oo xaaraam way nebigaa khaldamay inaad tiraahdidna sax ma aha nebiga calayhi salaatu wasalaam maa yantiqu cani ilhawa in huwa ilaa waxyu yuuxa wuu ijtihaaday wuu sameeyey ninkaan nin ninba saxaabi baa u yimid laguma tilmaamo khata inay ahayd saxaabiga wuxuu yidhi callimnii mima callamaka allah nebiga wuxuu ku mashquulay quraysh buu kaga mashquulay oo wuxuu is yidhi dadkan waaweyn oo madaxda ahi haddii aad xaqa u bandhigto oo ay xaqi qaataan isla muslimiinta la cadaabayay dhibkan way ka raysanayaan markaasuu xoogaa ninkan ka mashquulay marka nebiga canaan unbaa loo jeediyey khalad ma aha markaas maxaa uga jeesatay cabasa watawalla an ja'ahu alacma ayaa lagu yidhi marka taa nebiga calayhi salaatu wasalaam waa khata'ay lama dhahayo gaf inaa u nisbaytin nabiga calayhi salaatu wasalaam maya cafa allahu canka lima adinta lahum dad munaafiqiinoo fasaxay allah baa wuxuu leey cafa allahu canka lima adinta lahum alla ku allaha ku cafiyay maxaa uu fasaxday idan maxaa jihaadka uga fasaxday dadkan iyo wax lamida la leeyahy marka waa su'ul adab waana khalad nebiga in lagu yidhaahdo rasuulkaa khaldamay oo saa khalad galay su'ul adab waa sheekh adab xumo waay wax fiicanna ma aha wallahu aclam yaa sheekh oo dalkii u noqdaa hadduu beled lkufri ka tago hijradu waa min beled lkufri ilaa beled lislaam aa la yidhahdaa sooma hijra waa hijra way tahay oo niyadiisana ou goosto ka hijroodo laakiin in loo la yidhaha min beled lislaam ilaa beled lkufri hijro lagu magacaabo maya laguma magacaabo beled lkufri haddaa ka tagto oo beled lmuslim a u hijrooto oodan dib ugu soo noqoninoo sida hijradii ay noqoto waa qofkaas waa la dhihi karaa waa muhaajir ninka ka tegey waxaan iskaga cararay waa noqon karaa wey allahu aclam
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ان شاء الله جلسد وجلسد وريسي وجلسة افتتاحية وحي سؤال شيخ خلاص باللي قدونا ان شاء الله دروس دمين غضون تا شيخ هنا وحنا قبرنا كمدة المساك حسنات وصاروا جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم الى هذا الحفل ان شاء الله الاسئلة ستكون في جلسات اخرى باذن الله لان الشيخ هذه الجلسة الاولى للشيخ ان شاء الله وستكون جلسات للاسئلة خاصة للاسئلة عبر الكتاب إن شاء الله جزاكم الله خير وحفظكم الله
سبحانك اللهم وبحمدك